bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meelwalba oo joogtaan heesi walba aad noo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saaca raadiyo abdalasan ee muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xiran tahay. war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa waanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
wanaagsan dhegaystayaal caawa habeen ah, sabti ah xadda ayaa soo gelaysay taariikhdan waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha toddobaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobada barnaamijka wareega wararka darsan caawa aad ku maqli doontaan haddii allaha wadara u yidhaahdo waxaa ka mid noqonaya faahfaahino dheeraad ah oo kasoo baxaya dagaal u dhexeeyay ciidanka dowladda iyo dagaalamayaasha al-shabaab oo maanta ka dhacay duleedka degmada galcad ee gobolka galgaduud wararkii ugu dambeeyey ayaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka dagaalkaas oo dhaliyay khasaaro kala duwan guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah oo guddiga dib u eegista dastuurka maanta ku wareejiyey heshiiskii dhowaan ay madasha wadatashay qaran ay ku gaareen magaalada muqdisho barnaamijka ayaad ku maqli doontaan caawa kulan looga hadlayay amniga deegaanada maamulka koonfur galbeed oo ka qabsamay magaalada baydhabo kulanka waxaa laga soo saaray awaamiir la xiriirta amniga deegaanada maamulkaas barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa xukuumadda soomaaliyana waxa ay sheegtay inay ka shaqeyneyso sidii shacabka soomaaliyeed ay hu- ay u heli laayeen cadaalad hufan oo laisku haleyn karo ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo khudbadda ka jeediyey munaasabad ka dhacday muqdisho aynu barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa macluumaadka sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan muddada habadu ku jira dhegaystayaal waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariga qorqor waxauu maanta magaalada dhuusamareeb kulan kula qaatay ergeyga cusub ee qaramada midoobey ee soomaaliya maxay ka wada hadleen madaxweyne qorqor iyo ergeyga ayaan idinkugu soo gudbi doonaa barnaamijka wareega gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdishona waxa uu soo saaray baaqa in laga qayb qaato dhismaha wadooyinka burbursan ee ku yaala magaalada muqdisho gudoomiye madaale oo khudbad jeediya ayaa sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan qodobadaas iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo maanta ka qayb galay munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho oo lagu xusayay toddoba sano guuladii kasoo wareegatay afgembigii dhicisoobey ee ka dhacay dalka turkiga barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa muddada barnaamijka waduu ka baxay waxaa farsameynaya cabdiwahaab cabduqaadir waa markale dhegeystayaal barnaamijka wareega dalsan
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa isa jigan ayaa laga rabaa
wanaagsan ayaan haween kaleena dhegeystayaal haatan waxaan gudagelaynaa qodobada barnaamijkaas ku maqasheen oo faahfaahsan Een, ugu horeyn waxaynu ku bilaabaynaa caaba een, barnaamijkeena qodobkiisa ku horeeya wuxuu noqonayaa dagaalka maanta ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee dagaalamayaasha al-shabaab ku dhex maray degmada waa dureedka degmada gacad ee gobolka gaduud ayaan barnaamijka een, qodobkiisa ku horeeya noqon doonaa dagaal culus oo laisku adeegso hubka noocyadiisa kala duwan ayaa maanta waxa uu dureedka degmada galcad ee gobolka gaduud maanta uu ku dhex maray ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga iyo sidoo kale dagaalamayaasha al-shabaab dagaalkan ayaa waxaa een, laisku adeegso hubka noocyadiisa kala duwan waxaana wararka qaar ay sheegayaan in dagaalkaas sidoo kale een, inta uu socday ay dhaceen qaraxyo dhaliyey khasaaro kala duwan iyadoona dagaalka uu xoogiisa ka dhacay duleedka een, degmada galcad ee gobolka galgaduud wararka laga soo xigtay saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda ayaa sheegaya in iska cadeen weerar dagaalamayaasha al-shabaab uga yimid islamarkaana ay sidaasuu dagaalku ku bilowday sidoo kale saraakiisha ayaa sheegay in dagaalkan uu dhaliyay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac leh wararka ayaa sidoo kale tilmaamaya in intuu socday dagaalka uu qarax haleelay gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya iyadoona khasaaro uu dhaliyey waxaana lagu soo waramayaa in ciidamo ka tirsan kuwa een, gorgor oo ka baxay degmada galcad iyo gaariin deegaan lagu magacaabo een, garyaa leh oo dagaal culus halkaasna uu ka dhacay iyadoona ciidamadaas waxay u gurmudeen ciidanka commandoska danab oo iyaguna halkaas uu dagaal xoogan ay kala kulmeen dagaalamayaasha al-shabaab weli dowladda federaalk soomaaliya warar rasmi ah ama faahfaahin ka- een, toos ah kama bixin dagaaladii halkaas ka dhacay maanta waxaana lagu soo waramayaa caawa in xaaladdu ay tahay mid degan inkastoo een, ay jiraan dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ay sameynayaan ciidamada kumaantoska danab ee oo sidoo kale ciidanka gorgor ee halkaas ku sugan waxaana dhanka kale lagu soo waramayaa een, in dhaawacyada ama iyo sidoo kale een, midaedka la geeyey degmada galcad ee gobolka galgaduud xaaladduna haatan waxay tahay mid degan sida ay wararka halkaas caawa inooga soo gaarayaan si kastaba bariga gobolka galgaduud ayaa waxaa ka socda howlgalo kalena dagaalamayaasha al-shabaab ay wadaan ciidanka kumaandoska danab iyo sidoo kale kuwa gorgor iyadoona la tilmaamayo in ciidamadaasi ay doonayaan inay ku qabsadaan deegaano ka tirsan gobolka galgaduud oo ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab kula dhegeystayaal waxaad maqlaysaan barnaamijka wareega wararka afarlaatanka saac raadiga darsan qeybihiisa horena waan ku guda jirnaa
ibs bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaarada adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta uu ka shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo quramaahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elit mastercard haddaad aasiya joogta eeshiya aad u socdaasho ama yurub eriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elit mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar iled masterkar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale ee raboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonjaad ku helaysaan si farii ah dalmar ilid mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank dheeman mastercard oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doona dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah i b s bank kulmihii mastercard waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya mastercard waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
caam ahaan bulshadayna cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casuuma maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri oo cajiib oo qalabaysan alcaasimo hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyow ku ladnaan dhakhaatiir cilmulo cudurrada daweysoo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xiriir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasimo waa ku diyaare cid walbay la xiriir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeegii caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalku waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon iyo takhasusa lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxay isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabku cisbitaal ku shaqeeya waxaa ka mid a kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka urkujirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qeybaha ambalaas emergency iyo umuliso afar iyo labaatan saac heegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi afar iyo labaatan saac lagugu shaqaynayo talaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba talaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tare biyaano ama wixii fafaanintas dhan waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
baafin waxaa la baafinayaa sacdiyo nuur cumar sacdiyo da-deedu waa toban sano jir midabkeeduna waa caddaan waxa ay ka soo luntay degmada boondheere gaar ahaan xaafadda busley cid ila joogtay ayayna ka soo luntay waxaana laga de- laga keenay daafeed shabeellada
hagaag dhegeystayaal ismaqal wanaagsan ayaa nabad idin kaleena ay dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka wareega qeybihiisii horeyna waan ku guda jirnaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda soomaaliya ay dadaal xogan ay ku bixi doonto sidii shacabka soomaaliyeed ay u heli lahaayeen cadaalad iyo si oo hufnaan leysa markaana ay shacabka ay noqdaan ay kuwa ay kalsoon yihiin ra-iisul ku-xigeenka saare xamed jaamac oo ka hadlayay munaasabad maanta ka dhacday muqdisho ayaa sheegay in muhiimadda koowaad ay ku bixin doonaan sidii shacabka ay u heli lahaayeen cadaalad islamarkaana waxa uu tilmaamay in arrintaas ay tahay laga maarmaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu sheegay saalax axmed jaamac in ay ka shaqeeyeen sidii shacabka ay cadaalad u helaan sidoo kale arrimaha la dagaalanka musuqa ayuu tilmaamay in xooga sidoo kale la saari doono isagoo sii hadlay ayuu tilmaamay in garsoor madax bannaan la helayo wuxuuna sheegay in barnaamijka uu maanta daafuray ee ah barnaamijka cadaaladda iyo asluubta si loo horumariyo buu yiri in dadka soomaaliyeed ay helaan cadaalad iyo garsoor madax bannaan oo qeyb ka ah xukuumadda qorshaha xukuumadda danqaran isagoo sii hadlay ayuu sheegay in ay muhiim tahay in arrimahaas oo dhan laga shaqeeyo
qofka beero farsha ee soomaaliyeed nimankaasi intay beerta u diidaan bay yidhahdaan ama konton doolar bixi ama cagacagaf gelin maysa ma taasa cadaalada horta in cadaalad lagu yeedhina taa waxaa la yidhaahdaa afka faranjiga waxaa la yidhahdaa hostage waa dad la haysto ya afduub weeye afduub iyo jujuub taana hadda lagaba soo waday guur nimankii hadda in yarbaa dadkii ku hadhay waxaan rabaa inaynu markaa isla meel dhigno cadaaladdu inay leedahay ahmiyad u dhiganta ama kabaweyn waxaanu ciidanku waxaa loo abuurayaa inay cadaaladda sugaan inay qaranka difaacaan qaranka la difaacayaana qolfoof la difaacaya maahe waa dadka ku nool in cisigooda iyo sharaftooda la sugo oo hooyada iyo ilmaha yare ay dhibbaytaan ku jira ee wuxuu yidha daryada la siiyo in la ilaaliyo inaan waxooda laga dabiyo isku soo wada xoolaya xukuumad ahaan waxaanu rabnaa inaanu halkan sheeganno waxqabadka ah in markii u horreysay dowladda soomaaliyeed ay meel dhigtay arrimihii u waaweynaa ee ay u dabranayd cadaaladda oo ah in la helo hannaan garsoor ama hannaan cadaaladeed oo federaaleyntana qiimaynaya isku haynta dalkana qiimaynaya oo la meel mariya dee haddii waalidkii waxaan lagu shugi lahaaba aan loo weelino loo furin cadaaladdii laga hadli jiray waxay noqonaysaa mid afka baarkiisa ah taasoo suurto gelinaysa maxakamadda sare maxakamadda racfaanka mid heer gobol mid degmo dhammaantood inay wada dhaqan galaan oo wada shaqeeyaan saraakiisha iyo howlwadeennada iyo bahda garsoorka dadka ka shaqaynayaan inay tababar siman oo isku mida la wada helo waayo waxaa aasaas u ah hanaan cadaaladeed inuu yahay uniform uniformity in ilaa iyo cidhifyadaa badda iyo buuraleyda iyo badarka muqdisho ilaa iyo kismaayo ninka jooga ama gabadha joogtaa ama ilmaha yaro jooga inay si siman cadaaladda wada helaan ee cadaalad dhinac ka raran lama rabo taana waxaa xaqiijinaya marka sharciga la dabaqayaana uu mid yahay tababarka iyo hanaanka la marayaana uu mid yahay dowladdu marka aanu guddi hoosaadyada fadhino aad baanu isula meel dhignaa inay ahmiyad leedahay arrintan cadaaladdu maamul goboleedyada halkan waxaa uga hadlay wasiirka galmudug meesha cadaaladdu ay ka fulaysaa horta waa maamul goboleedyada dadkii halkaasay joogaan waxaan idinkula talinaya inaad si dhow ula shaqaysaan hay-adaha federaalka ah iyana wixii aqoon iyo mataqaanaa tasiilaad kale idinku kordhin karaan ay had iyo habeen ka shaqeeyaan xukuumadda haddaanu lahayna arrintaa ahmiyaddeeda ayaanu siinaynaa mar raba inaan arrintaa ku tiigaano aad baa loo hadlay waan bogaadinaynaa wasiirka oo isagu in badan arrimahan ka soo fekerayay howlwadeennada weliba arrinta cadaaladdu waxay asaas u noqonaysaa dagaalka labaad faranta labaad oo kale aanu furnay oo la yidhaahdo la dagaalanka musuq maasuqa dee musuq maasuqi meesha lagula dagaalamayaa waa cadaa hanaanka cadaaladda weeye dadkii ay soo dacwanayaan xuquuqdooda ay ku helayaan aan minid iyo laba ku soo koobo laba kelmidood oo aan saaxiibadeen odhanayo eh, beesha caalamka Uh, I think you will get the overall translation of the whole host of issues that different uh, participants here and part of the leadership have emphasized on the importance of justice as a key pillar of this government's program and the national agenda that we have set in place. Indeed, we acknowledge the existence of many programs administered by the UN and funded by our partners and donors generously over the years. One of them
dhinaca kale waxaa madash ka hadlay guddoomiyaha maxkamadda een, sare ee dalka gariiq anbaashe yuusuf isagoona een, ka hadlaya arrimaha cadaaladda wuxuuna sheegay in laga marmaan ay tahay in een, la helo garsoor madax banaan iyo sidoo kale cadaaladda uu sheegay in shacabka ay arrintaas ay muhiimad gaara u leeyihiin
haddii aan cadaalad la helin hubaal waxa ah amni lama xaqiijin karo si amni loo xaqiijiyo ummaddu waa inay cadaalad heshaa soomaaliduna horey uga gabayday oo soomaalida taariikhdeeda waxaa lagu sheegaa gabayada haween soomaaliyeed ayaa cadaaladda muhiimaddeeda isagoo ka hadlaya ayaa wuxuu lahaa dad cadaalad waayaa sidii cawsha keliya ummadi haddii ay cadaalad weydo haddii ay garsoor cadaalad ku shaqeeyo weydo waxay imanaysa qof walba tabashadiisa inuu isku dayo inuu gacantiisa ku fusho marka dareenka aynu halkan ka muujinnay aynu kaga hadalnay muhiimadda ay cadaaladdu leedahay waxaynu u baahannay in iyadana shaqadeedii iyo howlgalkeedii iyo dhaqaalaheedii intabada inaga hado garsoorka soomaaliyeed dhinac wuxuu la wadaagaa duruufaha hayadda hay-adaha kale ee dowladda maadaama oo dalkani muddo dheer oo burbur ku soo jiray dhinacna waa ka liitaa oo waa ka xag jiraa laakiin hadda waxaa socda dadaallo badan waxaan ku faraxsannahay in la gaadhay heshiis la yidhahdo hanaanka cadaaladda dalka oo lagu heshiiyey qaab dhismeedka uu yeelan doono garsoorka dalka hanaankaasi wuxuu u baahan yahay in laga wada shaqeeyo dhaqaalaha u baahan yahay la geliyo waqtigu u baahan yahay la geliyo fulintiisa iyo hirgelintiisa gacmaha la isku qabso garsoorka soomaaliyeed baahiyo badan iyo duruufo badan oo aada u ballaadhan ayuu qabaa waan aaminsanahay mashruuca kan iyo kuwo kale oo badan oo lamida midkoodna inaanu ka jawaabi karin ama aanu dabooli karin baahida garsoorka jira garsoorka soomaaliyeed haddii aada soo martaan dowlad goboleedyada waxaad ogaanaysaan inay adag tahay ama aanay haysan meelo ay ku shaqeeyaan dadka ka shaqeeya inaanay helin mushahar ku filan ama qaayb in badan oo ka mid ah inaanay helin wax mushahara waxaa laga yaabaa amnigoodu inuu dayacan yahay ummadda soomaaliyeedna waxaynu rabnaa inay helaan hay-ado garsoor oo ay ku kalsoon yihiin waxaa laynaga rabaa inaynu u guntanno dhismaha hay-adaha kasoogaa mashruucan waa fiican yahay oo bulshada inuu taageeraya oo la tashi la samaynaya laakiin waxay la tahay aragtidayda inuu kala leexday dhinacii dhismaha hay-adaha dawliga ah oo runtii ah waxaa ugu muhiimsan waayo waxaynu u baahannahay haddaynu rabno inaynu xaqiijinno inay cadaalad dadkan helaan haddii aynu rabno bulshadu inay kalsooni ku hesho dowladdeeda waxaynu u baahannahay inaynu u dhisno hay-ado dawli ah oo xilkaas iyo waajibaadkaas gudan kara oo ka soo bixi kara oo dadka soomaaliyeed u qaban kara shaqada ay u baahan yihiin cadaaladda u baahan yihiin waxaan is leeyahay programku dhinacaa waxoogaa waa ka leexday dhismihii hay-adaha dawliga ee uu taageeri jiray oo runtii meel fiican marayay waxaa laga rabay waxoogaa maadaama dowladana mutaxileedkeeda hadda bilaabnay mashruuca iyo mutaxileedka dowladuna ay isla dhammaanayaan in waxoogaa la xoojiyo in hay-adaha dhismahooda wakti badan iyo awood badan runtii la geliyo dhinacaasaan aad u jeclaa inuu brograamku oo u jarjeersado oo hay-adaha la hay-adaha la tahiyo halkan waxaa aad loogaga hadlay khawaarijta iyo dadka ay ay ku ay iska dhigaan inay cadaalad siinayaan oo ay ognahay inay cadaalad siin laakiin ay tahay qasab iyo tahdiid iyo hanjabaad iyo dil iyo taas samee haddaad samay weydana adigaa u noqon adaa dhimanaya si markaa taas looga baxo hay-adaha beddelkoodii la dhiso waxaan ku talinayaa mashaariicda dambe ee la qorshayn doono waan ka codsan in annagu mahadnaqaynaa saaxiibada soomaaliya ka taageeraa in awoodda la isugu geeyo seebaa soomaaliya loogu dhisi karaa hay-ado wax ku ola oo gudan kara ama bixin kara adeega ay ummadda soomaaliyeed u adeeg u idman yihiin markaas baa waxaa la isku soo xidhayaa bulshadii iyo hay-adihii dawliga ahaa iyagana la isku xidhayaa markaa cid kasta oo runtii brograamkan qayb ka geysatay waa ku boorinaynaa waan uga mahadnaqaynaa waxaanan codsanaynaa cid kasta hadday dowladda noqoto iyo hadday dabaxyaasha noqoto iyo haddii hay-adaha kale noqoto dhammaantood in loo midoobo gacmaha la isku qabsada sideebay soomaaliya u yeelan kartaa garsoor dhammaystiran oo shaqadii ummadda soomaaliya u baahnay u qabsada garsoor garsoor kor u qaada ilaaliya xoojiya talinta iyo isku xukunka sharciga garsoor dhowri kara xuquuqda aadamaha garsoor ka qayb qaadan kara soo celinta amniga iyo nabadgelyada soomaaliyeed iyo barwaaqowga dalka garsoor isku hayn kara dadka sideebay soomaaliya kaa u heli karta kaynoo baahanay markaa inaynu ka wada shaqaynaa waa kaas wey marka waxaan ku talinaynaa brograamada kale iyo mashaariicda kale iman doona inay noqdaan wax tala wadaag ah oo guud ahaan hay-adaha ay khusayso si wanaagsan loogala tashado dowladuna iyaduna inay istaraatiijiyad iyo qorshe fiican ay ka yeelato dabcan aad baa lagu bogaadayna in tiir gaar laga dhigay cadaaladda iyo garsoorka oo markii hore amniga ku dhex jiri jiray oo runtii marka garsoorka laisdhexgeliyo amniga iyo garsoorka waxaa hubaalaa qofku markii labadaas soo dhacdo waxaa in badan laga fikiraya amniga marka waxaa la ilaawayaa garsoorkii iyadoo markaa taa laga duulayo xukuumaddan inay gaar u saartay oo tiri garsoorka iyo cadaaladda gaar baan uga saar runtii waa ku bogaadinaynaa laakiin waxaan rabnaa in iyadana xoog la geliyo oo aanay noqon tiir meel taagan oo keliyaate laakiin waxaa rabnaa hadday noqoto ra-iisul wasaare hadday noqoto xoyne hadday noqoto wasiirada dhammaantood inay garsoorka yaqiinsadaan la-aantiin anay guul gaari karin dan qaran danta qaran ay ka shaqaynaysa waxay ku xidhan tahay dhismaha garsoor hufan madax bannaan oo tayale oo dadka u adeegi kara markaa taasna waa ku xoojinaynaa waxaan rabaa sidoo kale madaxweynaha inuu ku bogaadiyo tiyo isaguna aad iyo aad ay uga go-an tahay garsoorka iyo dhismihiisu marka cid kastoo halkan joogta iyo cid kastoo inaga maqan waa mahadsan tihiin waa idinka mahadnaqan waa idinku bogaadinaynaa fahamka fiican ee laga haysta kaalinta garsoorka laakiin waxaad leenahay sida halkan ka wada sheegteen aan ficilkooda rogno aad baa mahadsan tihiin wasalaamu
caruurta maanta markay dhashaanba waxa ay ku oyayaan magaca caanaha ay ugu jecel yihiin waan maqlaaye manaas siibuu ku leeyahay nutri baby wuu ku oynayaa nutri baby waa caano noocee ah waa caanaha labaad ee naaska ku xiga kana gara magacoodaba inay yihiin kuwa ugu nafaqada badan uguna habboon cunug kasta oo dhashaa in naaska loo raaciyo
canuga caanaha ka soo dhex bartay calooshii hooyadiis iga dheh intaan dhalin ka horaan ku ducaysan jira cunugayga inuusan makace makore alla iiga dhigin bababa duco uu ilaahay ka aqbala iga dheh nutri baby waa ku bilow cunug kasta marka uu dhasho ilaa uu ka gaaro lix bilood lix bilood ilaa iyo labayo toban bilood waxaadna ka helaysaa dukaan kasta iyo farmashi kasta oo kuugu dhowa ee hooyo la sii naaskaaga adna aabbo biilka guriga ugu dar waa nafaqo buuxda oo caano ah alricaaya kaamil ah nutri baby caanaha keliya haysta shahaadada midooda yurub shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c bala xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebook com hormud hormud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
bangiga dahabshiil dahabshiil bank bank dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la ysugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaanuu hantidaad degataa horarkaama dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada haddeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heegan howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu balaaye ka haay dahabshiil group bankiga dahabshiil waa banki ammaano oo xifdinaya hantidaada bankiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka ah maamulka koonfurka galbeed soomaaliya maanta waxaa ka dhacay shir looga hadlay amniga deegaanada maamulkaas shirka waxaa ka qaybgalay saraakiisha amniga deegaanada koonfur galbeed ee ku sugan magaalada baydhabo waxaana shirka intiisa badan diiradda lagu saaray howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda deegaanada gobolka maamulkaas iyo sidoo kale iya- waa iyo sidoo kale xoojinta amniga caasimada kumeel gaarka ah ee koonfur galbeed ee baydhabo waxaana saraakiisha ay eh, warbixin siiyeen een, xubnihii kulanka ka qaybgalay iyadoona kulanka markii uu soo dhammaaday een, warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah saraakiisha ammaanka ee waa qaar ka mid ah laamaha ammaanka koonfur galbeed iyagoona sheegay in eh, kulanka looga hadlay een, sidii loo sii dardargeli lahaa howlgallada halkaas ka socday sidoo kalena waxaa laga soo saaray amaro
galbeed u diyaargaroobeen in ay deegaanada ka saaraan khawaarijiinta maalmahan khawaarijiinta oo dhan dar- ay dareensan yihiin sida reer koonfur galbeed ugu diyaargaroobayaan iskana diidan yihiin dhagarta waxa ay wadaan dayacaadda iyo been abuurka dacaayadaha been abuurka ay ku sheegeen in ay handadaan taasina waxa- waa mid aan waxba ka jirin waxaan ka soo ka codsanaynaa bulshada in laga digtoonaado dhagarta iyo been abuurka khawaarijiinta dhagna aan jalaq loo siin sidoo kale waxaa mamnuuc ah in lala macaamilo ama loo dhaganugla- loo dhaganuglaado ya, wararka been abuurka ee qoladan khawaari- khawaarijiinta maalmahan dambe ay al-shabaab iyo wixii wa- wal alla walaay la halmaala wal beerjileeca iyo beerjileeca habba yaraato mana noo sugaasan mana siin hayn haddii wal roojiyaasan rooji haddii wal hadhiyaasan dhiyi akhtiyaarisiin leh iskama qogna dhuli abuura iskama qogn iskama qogna warkiinta warkanta niin roogun la kubilaawo sacdan wal unu dhoorana ma leh usku qabiil ma ihini usku dawlad ma ihini usku dad ma ihini walba manis ihini shabaab iyo eheladiis meelila ka araga dab ka la saare shacabka ku nool koonfur galbeedna way ku codsadaane antihonayoo ciidamadiioo garab istaagaan miilwalboyo ruugan oo degmooyinkan koonfur galbeed way inka- way ku codsadaane shacabka antihona ciidamadiin garab siidaan ciidamadiinna wayba diyaarigayin antihonay dulmadanlani haay un isku diin anti da- geek ilaahay waybana roojiyey jidkaada ka kor marawna ee gobol kale waalanka gudube adiina mayla raayis walmaakiin gudubow antina neera dadna muhuma ee ununani aragiyu maana mayla raayis wabilaahi maanmal un dulqaadaw maanmal un dulqaadadoon wayba tan wayba nin dhaante anti un geek halmar dhammaanang oo dadka wadamadii horeeyahayan oo shacabu dad malajar ajnabi malajar qof kale malajar wayba iska eh, isku duuban dad yo isku duuban yo wadamadii horeysaa Kan kale mayba eed iyo eed loonto digmiinka diraane ee, dadka oo yacni un hoggaansan amaamiirta shabaab oo yacni oo deegaanadan koonfur galbeed ku nool oo markii lunweera iyo un hoggaansaman iyo un seedayan dowladda koonfur galbeed digmiingan diraasa iyo oo un sababeyaasa ini oo shabaabla layn dhega nuglaana oo yacni go'aamadii lan qaadana ee, cid allaala idii oo suurtagelido barnaamijkaasi seeta dowladda maxkamada saaran doonta qof oo lan aabweel doona ma jarta Ee, taas meelayaa saaranta dowladda koonfur galbeed dadka koonfur galbeed may baa lahaa aniga on diyaar garooban horta operationka xadareer festuuga waana iyo no ajiben ciidanka ma hadsanyin diyaar garowgii oo mawjiyan ciidanka ma hadsanyin ciidanka ma hadsanyin taas intii on diyaar garooban minaaja may baana tusaaytee kooda qawaarijiinta al-shabaab iniyo handadan shacabkii qaar ku mid ah ama farin handira koox nimanka qawaarijiinta al-shabaabta iyo fariintiyo qaadahayo ama la shaqeeyahay ama kadiyahay iniyo si hooska la shaqeeyaan ama barabagandadii oo fidyahay yoona may baan lahaa intiyo ku digtoonaadaan lan walbo deegaanada koonfur galbeed kunool bulshadii aar kumida iyo iska dayahayaan iniyo shabaab meeli kusoo wadan bahan lanka shabaaban baha onumnoo mid eh lan ala lanka iska dayin shabaab ambah ama awaamirta wal kumida fuli taasiyadee laama omniga ama awaamir guuda ku qaban iska day intiis meel kusugu yihiin ambah ama awaamirta ka shaqeeya ama walamida ee fafaaladii ku muuqata iniyo waajibjo ku gududaayaan ilaa heer maxkamadna la tiigsadoo ilaa heero reer deegaanada mayba kale fareengan diray baaqan diray dadka hakujeeda guud ahaan haddayna gadan lahayn siyasiin haddayna gadan lahayn bulshada qaybaja kala duwan mayba baa mayba baa baaqanka diray dee kolley shabaab meel walba deegaanada kom- So- soomaaliyeed meelyo dhibaatanka wadna ma leh laakiin iniyo in sheegad madilan fiiri koonfur galbeed may aragaasa ini wa- waxyaalo qaasayo ka hayaan taas yeedeena shabaab ma ka hayo dadka deegaanada ka nool yo iska haya may saasan lahaa wayba saasan lahaa onogo wadadaya todobaatan kilomitr ukobana ukubahda wejida berurotion ukubahda ago malaba inkooye mootea maraas onogo dacasko wadado meel kuyaaba isbuuc ma doonsulum jida hiringa lakale jitiring male meel kuyaaba shan boqol askari degmada ka noole degmada roogdoola kuyaaba waana jida hiringa lakale jitiring muu male moota maraayt baawuraha maraay marka meenaaja mayba muuqatay barabugaandhi afa kirinyi afkaasay kirinyin taasiyadee kolley guud ahaan eh, koonfur galbeed qorshoon ku yaala operationka lamaad oo ilaahay roba degmo hirig ma jirto degmo walba in- in- in- soo socod iyo furma doono go'aan yeeta taas lagna may ku tuugo lagna may insheegad may baryo
waxaad la socotaan barnaamijka wareegga oranka afalatanka saaca raadi hadarasane magaalada muqdisho madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qorqor ayaa qasriga madaxtooyada galmudug ee magaalada dhuusamareeb waxauu kulan kula qaatay ergeyga cusub ee qaramada midooda soomaaliya habeeneed lagu magacaabo katrina lin iyo wafdigii hogaamineysay oo maanta gaar magaalada dhuusamareeb madaxweynaha galmudug iyo wafdiga qaramada midoobey ayaa ka wada hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin xaaladda guud ee dalka heshiiskii madasha wadatashay qaran ee dhowaan ay ka gaareen arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale dagaalanka al-shabaab iyo arrimo kale oo la xiriira xasilinta madaxweynaha maamulka galmudug axmed qorqoor ayaa u sheegay haweeneyda lagu magacaabo katrina lin in maamulkiisa uu ku guuleystay arrimo badan oo ay ka mid yihiin la dagaalanka al-shabaab oo sidoo dalka u dhigay sidoo kale waxa uu ku booriyey in qaramada midoobey sii kordhiso taageerada ay siiso maamulka galmudug ergeyga cusub ee qaramada midoobey soomaaliya dantire n katrin waxay booqashooyin kala duwan ay hore ugu tagtay dowlad goboleedyada dalka sida puntland hirshabelle koonfur galbeed jubbaland iyo maanta oo ay tagtay galmudug waxaana xusid mudan in madaxda maamul goboleedyada ay dhammaan ka hadashay arrimaha la xiriira een, doorashooyinka iyo sidoo kale arrimo kale oo ku caddan sidii qaramada midoobe usii kordhiya taageerada ay ah, siiyaan een, soomaaliya iyo sidoo kale maamulada goboleedyada dalka dhinaca kalena gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur adan madoobe ayaa shir gudoomiyey kulanka afraad ee aan caadiga ahayn ee guddiga joogtada ee golaha shacabka ay yeesheen kulanka ayaa waxay guddiga joogtada maanta looga hadlay heshiiskii ay gaareen madasha watashi qaran oo ay xukuumadda soomaaliya usoo gudbisay guddigan een, waxaana een, xukuumadda ay usoo gudbisay guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalk dood dheer kadib waxaa laisku raacay in lagu wareejiyo guddiga dib u eegis- dib u eegista la socodka iyo hirgelinta dastuurka si ay een, uga soo shaqeeyaan ugana dhigaan siyanbaqaalid kadibna ay hor keenaan fadhiga golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya si looga doodo waxaana gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nur aadan madoobe uu sheegay in ay muhiim tahay in arrintaas een, guddiga dib oogis ay ku sameeyaan islamarkaana een, ah, loo baahan yahay maadaama golaha wadatashiga qaran ay heshiis ka galeen arrimaha doorashooyinka weli dhegeystayaal waxaad maqlaysaan barnaamijka wareegga wararka aflaatanka saaca raadiyo darsan ee muqdisho
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaa xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay kumaalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
agaagdhegeystayaal qaybihii gudoomiye barnaamijka wareegaas la soo gaarnay gudoomiyaha gobolka banaadir handuuqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa dheex dhigay maanta laamiga filaberia isku xira isguusyada shaqaalaha iyo wadada kooiyo labaatanka oktoobar ee degmada waaberi gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa meesha waxa uu munaasabadda dhagaxdhiga ka jeediyey hadal isagoona sheegay in shacabka gobolka banaadir looga baahan yahay in ay ka shaqeeyaan islamarkaana ay ilaashadaan wadooyinka loo dhisay sidoo kale waxa uu sheegay in sidoo kale shacabka looga baahan yahay inay ka qayb qaataan dhismaha wadooyinka burbursan ee weli ku yaala caasimada muqdisho
iyo wiilalba leh runtii hadda marka uu lahay guddoomiyiin eh, muxuu ahay madaalayaasha marka madaala haddaad aragteen madaalayaashaa dhalay duurka bay maaha Een, madaalayaasha hooyadood madaalayaasha hooyadood waa maamo culey marka waa ku faraxsannahay maanta inaan joogno xilligii koobnay aan joogno dhagax dhigi labaad ee aan ka fulinayna degmada waa beri oo isagu ka dhawaajinaya guddoomiye ku-xigeenka kufrigii cagta ee ugu horreeyana aan ka bilowna vintuuno oktoobar haddana aan joogno waddadii ugu qiimaha badneed oo isu socodka badneed ee halbooliyaha degmada waaberi aheyd ee via liberia maanta inaan dhagax dhigayno waxaan rabnaa dal ninkiisaa dhisto dal ninkiisaa dhisto reer degmada waa beri isxilqaanka ay isxilqaameen iyo dadaalka ay muujiyeen waa uga mahad celinayaa maamul iyo akhyaarba siday yidhaa- u yidhaahdeen waxaan rabnaa qaybtayna inaan qaadanno markay qaybtoodii qaateen qaybtii gobolka banaadir iyo guddigii dibudhiska intaba ayagoo iskaashanaayo waxay diyaar u yihiin waddada maanta la dhagax dhigay waa waddo halbowli ah umana dul qaadan karaan inay wakhti badan xiraato shirkadda waxaan u sheegayaa waa inay sida ugu dhaqsida badan meeshaani xoogga loo saaro oo bil gudaheed ay ku dhammaataa qodobka labaad waxaad arki doontiin marshabiyeediga aad samaysateen iyo laamiga aad samaysateen kuwa baashi garweyn la dhihi jira la dhacayaad arki doontiinoo jebinaayo kuwaasna inaad ka ceshatiin idinkaa laydinka rabaa boosaneerna lagama qodi karo waxna lama marsii karo cidda rabta inay wax marsiiso waddada hoosteedaa u furan ee korkeeda maaha sidaas si la mid ah waxaan rabnaa inaan wardadii waardiye aan ka qabanno mashruucii la dhihi jira dalkaaga ku dhisa hal doolar oo aan dib u soo celinnay jaa wuxuu marayaa waddadii saddexaad mase waddadii afaraad in dhagax la dhigow marayaa marka mashruucaasna waa najaxay cidda najixisana waa reer waaberi koobay ka yihiin waxaan rabaa haddii ilaa yidhaahdo maamucoley iyo hooyooy gabdhaheeda inay albaabada garaacaan al- albaabada inay garaacaan dugsiyada ay tagaan iskuulaadka ay tagaan jaamacadaha ay tagaan ay yidhaahdaan dalkaaga ku dhisa hal doolar maxaad ku darsanee dadka in la yidhaahdo sidaasaan idinka rabnaa marka waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad anigoo fursaddan ka faa'iidaysanayo dadka soo gelaya waddooyinka ama marshabiyeedyaasha korkooda ganacsiga ka furanayo qoray ha ahaado jiingad ha ahaato dhuxul ha ahaato wax lagu iibi karaa ma laha cid kastaba meesha munaasabka u ah ayay la raadsanaysaa haddii ilaah yidhaahdo reer waa beri reer waa beri mar labaad iyo mar saddexaad waa idin salaamayaa waana idin mahad celinayaa degmadiinaana idinkugu imaan doonnaa haddii ilaa yidhaahdo habeenkii baashaalka ee sheekada shahaadadiina waa ogsoontihiin waa ogsoontihiin dadaalkiinna iyo isku duubnidiinna waxay keentay inaad shahaadada uga horraysa aad qaadateen ayay keentay daaficeyna daaficeyna laba mayno doonnay waa mahadsantihiin nabaddu annagay gacmayna ku jirtaa nimanka maaragtay maxay aheede garawayga loo bixiyey idinkaa laydinka rabaa inaad guryaha ka soo saartiin ood amniga ka shaqaysiin oo hay-adaha amniga ee booliiska inaad amniga kala shaqaysiinaa laydinka rabaa nadaafadda shirkadda wasaara agaasi- na- waaxda nadaafadda iyo ciidanka ilaalinta deegaanka inaad la shaqaysiinaa laydinka rabaa dowladu waa tan gacmaha isqabsato shacab iyo xukuumadba waa mahadsantihiin was-
dhegeystayaal caawa inta aan kusoo googeyna barnaamijka wareega dalsan cabdihob ayaa farsameynaya nabadgelyo